qoraalkani wuxuu kasoo waadbaxay si wada jir ah xafiiska xeraadaha guud ee qaranka iyo xafiiska hantidhowraha guud ee qaranka ujeedadiisuna waa dhaqangelinta sharciga wax kale oo ka duwan ma aha sidaad og tahay baana qofku mar haddii uu shaqaale dowladeedba noqdo heerku doonaba ha gaaree haddii uu safar u dhaxayo qaanuun ahaan waxaa ah in uu haysto ruksada uu kaga baxayo safarka wadanka uu kaga baxayo waa inuu ka helaa hay-adda ka sarreysa taas waa qaanuun waana sharci noola oostana la yidhaahdaa taa un baa la dhaqan gelinayaa wax kala oo ka duwan ma jiraan qoraalkani waa qoraal horta wasiirada iyo wasiir dowlayaalka iyo wasiir ku-xigeenada ku wajahan oo saameynaya waxaana keenay sidaad la socotidba xukuumadihii hore ee jiray ama kumeel gaarka ha noqdaan ama tii dowladdii rasmiga ahayd ee hore qaabka qaanuuniyan markii xukuumadda la bedelo xilwareejintu ay u dhici jirtay ayaa waxay ahayd qaab aan qaanuunka waafaqsanayn si marka xilwareejin rasmi ah oo qaanuunka waafaqsan ay u dhacdo islamarkaasna loo badbaadiyo hantida qaranka ee ummadda in haba yaraatee eh wasiirku iyo mas-uuliyiintaasi aanay waddanka ka safrin iyagoo oo aan xilwareejin qaanuuni ah sameynin ma aha in la yidhi ma bixi kartaan laakiin waxa keliya oo shardiga oo ku xiran ah waxa weeye in ay xilwareejin qaanuunka waafaqsan ay sameeyaan mas-uulkii xilwareejintaas sameeyana xor buu u yahay inuu safro inta uusan xilwareejintaas samayninna dee ummad dhan baa hanti iyo mas-uuliyad iyo wax walba ku aamintay oo uu hayay in lagala xisaabtamo oo mas-uuliyadda uu wareejiyo waa wax qaanuun ah si qaanuunka waafaqsanna uu ku wareejiyo khaladaad badan oo dhici jiray awgood waxaan ognahay hanti badan oo wasiiradii hore iyagoon wareejin la tageen waxyaabaha ugu cajaa'ibka badan waxaa ka mid ah inay xataa jiraan gawaarida qaaliga ah ee bullet broofka la yidhaahdo wasiiro laga qaaday xilkii inay ilaa iyo hadda guryo u yaalaan oo ay kiraystaan oo gacanta dawladda uu ka maqan yahay hantidii saas oo kale inaysan u dhicin hanti nooc walba leh oo gaadiid leh oo dhaqaalo leh oo maguurto leh oo documenti leh ayaa lagu wareejiyey ama intii uu hayay xilka soo gashay in si qaanuun ah oo waafaqsan looga wareejiyo mana aha dhammaan qaar ka mid ah in tuhumo badan ay jiraan qaarkood in hanti dhowrku uu baaris ku sameeyey oo uu soo gudbiyey kaysaskoodii oo xafiiska xeeraalinta dhaqaajin ay ka sugayso qaarkood in hadda weli baaris ku socoto qaarkood aan la gaarin dabcan muddadii qalaanqalka siyaasadeed uu jirayna takrifal badan oo dhinaca shaqada iyo dhinaca shaqaalaha iyo dhinaca hantidaaba ahba inay dhaceen tuhuma ahna way jiraan si marka waxyaabahaas oo dhan looga hortago xukuumadda cusub ee imaaneysana ay u hesho dawlad dhisan iyo xukuumad dhisan iyo qalab diyaarsan iyo hanti diyaarsan un baa la rabaa in sharciga la waafajiyo ee aanay noqonin wasiir ama wasiir ku-xigeen ama ra-isul wasaare ama wasiir dawlo laptop ahaa oo markii shaqada ka tegayna laptopkii la dhoofa meel uu aba yaraate ee tixraac iyo dambana aan laga helin taa inayna dhicin ayaan awaamirtan usoo saaray xafiisyadan ayaa waxay tahay xafiisyadii ka hortegaya faldambiyeed mana jirto haba yaraatee wax saameyn siyaasadeed ah oo ay ku lug leedahay arrintani ma jirto haba yaraatee ee wax uu ku lug lahaayeen xafiisyadani ma jirto baaritaankani hore u socday shaqadani horey bay u socotay wixiina loo dhiibay waxay ahayd ilaalinta hantida ummadda iyo ilaalinta sharciga waanu sheegaynaa waana u digaynaa waxaan leenahay hantida dawladda oo gacantiina ku jirta iska soo celiya sida ugu dhaqsiyaha badanna usoo celiya haddii inaa usoo celinina sharciga ayaad wajahaysaan suurtagalna ma noqonayso in laga aamuso hantidii ummadda oo dhan ka dhexaysay oo shaksiyaad ay si gaara ugu isticmaalayaan digniin baan ugu dirayaa fursadan sida ugu dhaqsiyaha badan inay isaga soo celiyaan